Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Gobolka Saraare ayaa deegaanka Wayle Korye ka bilowday mashruuca lagu nafaqeynayo ciidda loogana faa'iideysanayo biyaha roobka si looga faa'iideysto waqtiga jiilaalka. Furitaanka mashruuca ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta Wasaaradda Deegaanka, Maamulka Gobolka Saraare iyo kan deegaanka Wayle Korye. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta mashruuca ayaa ka warbixiyay muhiimadda mashruucu u leeyahay bulshada deegaanka.
Waxaynu bilownay shaqada qodqodka ama soil and water conservationka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Saraar. Ee shaqadan waxaynu ka qabanaynaa bartamaha seeraha Weylo Koriye. Waxaynu ugu talagalnay inta aan roobku gaadhin haddii alla ka dhigo imanin in aynu xidhno ee shaqada dhammaystirno 450 moos oo ee, t- ee, maxaan ku rahdaa soil and water conservation baa la dhigayaa muddada intaa leeg laga gaadhsiinayaa shaqaale ku filan baynu gelinay allahuma salli calaa maxamed Dee haddii alla ka dhigo waxaynu ka ballannay muddo afartan cisho ka yar ama afartan cisho ugu badnaana in shaqada lagu gebagabeeyo oo ay sidaa ku dhammaato haddii ilaahay ka dhigo ujeedada ugu weyn ee shaqadan laga leeyahay baa ah in aynu biyaha u joojinno dhulkan aynu hadda taagannahay aynu arkayno sida ay biyuhu u dul cararaan waynu aragnaa dhulkii dhulkii seeraha qaybo badan oo ka mid a siday maxaanku way xaalufeen xaalufkaana waxaa keenay maxaanku rahdaa dabaysha oo xoogan oo buurta hoosteeda ka soo dhacda iyo biyaha oo si toosa iyaguna u tallaabo oo aan ku hakanin goobtan aynu ku sugannahay marka ujeedada ugu weyn aynu ka leenahay waxa weeyaan in aynu hakinno biyaha roobka ee maanta curtay curashada roobka biyaha hag- inaynu ku hakinno deegaanka si ciidda nafaqada lahaydna u hakato siidhkii ay biyuhu sideen iyo ciiddu sideena ay ugu hakato een, meesha islamarkaana dee aynu u heli karno dhul wax ka soo bixi karaan dhulku waa carasan waa wax soo saarkiisu iyo wax soo bixitaankiisu waa fiican yahay haddii aynu suuro gasho inaynu ka gaadhsiin karnana waxaynu sameynaynaa dibisiidhayn baynu ku sameynaynaa iminka intaan roobku diin godadkaas hadday aan markaynu dhammayno haddii ilaahay ka dhigo dibisiidhayn baynu ku sameynaynaa siidhkii cawska oo aanu haynaa baynu ku shubaynaa inta roobka ka horeysa dee waxaynu rajaynaynaa in isbeddel ka muuqdo haddii alla ka dhigo dhowaan goobta aynu maanta ku sugannahay Ee, waxaan joognaa degmada wadaamago gaar ahaana seeraha degmada wadaamago Ee, waxaa halkan noo joogay suduuha deegaanka ee gobolka saraar mubaarig Ee, saaka halkan waxaa dad daafuraya oo hawshoodii kasta oo soo bilaabaya hawshoodii iyo shaqadoodii muddana ay hawshu halkan uga socotay Ee, shaqaalihii ka howlgeli lahaa si uu dhulkeenu adogtiinu uga faa'iidaysto si looga faa'iidaysto dhulka biyaha maraya oo biyuhu ay u joogsamaan oo waxa weeye si godad ay biyuhu u istaagaan loo sameeyo wayo adogtii dhulkeennii hoolay noqdeen biyihii baa ka yaacay dhulkii si ma- macnaha dee dhulka looga faa'iidaysto oo biyaha dhulka maraya looga faa'iidaysto oo waxa weeye ay nabaad u soo saaraan waxa weeye biyahaasu dee ay qodqodkaa loo sameeyey ama godadkaa la jeexay ay biyuhu u istaagaan marka waa arrin aad iyo aad muhiim u ah deegaankuna u baahan yahay Ee, dee kule shaqaalahana waxa weeye sida ugu fiicnayd inay uga howlgalaan unbaa la amrayaa